بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوتي الأعزاء فنهنئكم على هذا العيد المبارك التي امتن الله علينا سبحانه وتعالى بنعمه الكثيرة وأعاد علينا بالأمن والإيمان والإسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم أن يتقبل صلاتنا ونسكنا وأن يثبتنا على الإسلام وأن يتوفنا مسلمين فاضر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين فهذا اليوم هو يوم عظيم وهو عيد الاضحى والناس ما بين حاج يؤدي شعائر الله ويعظم شعائر الله سبحانه وتعالى وقفوا في عرفه الامس واليوم يرمون الجمرات ويطوفون بالبيت العتيق ويذبحون نسكهم ويحلقون او يقصرون وغير الحجاج يصلون صلاة العيد وصاموا امس يوم عرفه كل هذا تقربا الى الله سبحانه وتعالى وعبادة له سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز المسلمين ويوفقهم لما يحبه ويرضاه وينصر دينه وأهله وأعمال اليوم لغير الحاج هو أن يصلي صلاة العيد كما فعلنا ثم بعد ذلك يذبح نسكه وله الخيار في أن يذبح اليوم أو في الثلاث الأيام المقبلة أيام التشريق وكذلك يستحب أن يهنئ المسلمون بعضهم البعض وأن يزور بعضهم البعض ويدخل في قلوب بعضهم البعض السرور والفرح والغبطة فالمسلمون يتبادلون الزيارات ويهنئون بعضهم على بعض ويجوز لهم أن يتمتعوا بالمباحات من الأكل والشرب والزيارات زيارات الاجتماعية ولكن يبتعدوا كل البعد عن الذنوب والآثام وما لا يرضي الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صلاتنا وصدقاتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى بعد والله ما مال عيد هذه أدوية dadkii xujaajta ahaa shacaa'irta ilaahay mugudanayeen shalay carafay taagnaayeen alxaju carafa iyagoo ilaahay subxaana watacaala tadarrucaya dadka kalena waa soomanayeen iyagoo ku caanfalaya xadiidkii nabiga calayhi salaatu salaam soom yowma carafa ilaahay waxaan kaga rajaynaa inuu sanad lasoo dhaafiyo sanad kalama loogu demi dhaafo ilaahay hanaga aqbalo muslimiintana ilaahay amni iyo iimaan iyo salaamo allah ugu soo maaragtay ugu soo celiyo dhibka iyo fitanka ilaahay muslimiintana allaha ka qaado cizo iyo wanaag iyo duuntooda usoo noqdaana allah maaragtay ku jiro aad loo fiicana ilaahay subxaana watacaala hanoogu khatimo maanta salaaddii haddii la tukaday camalka kale waxaa weeye qofkii udxiyo gowracaya inuu gowraco qofkii asagoo wakaalo u dirsaday qofkaasaa ka gowracaya qofkii kalena inuu maarata uu gowraco udxiyadu salaadda way ka dambaysaa marka maanta keliyana maahan ee saddexda maalmood oo soo socota kow iyo tobanka laba-iyo tobanka saddex-iyo tobanka intaasba wuxuu leeyahay fursad inuu qofku wixii nusuga ama udxiya uu gowrici karo inuu maarata uu gowraco intaasoo dhan furso weeyaan maanta de waxaa la sunaya waxaa weye dadka muslimiinta ah inay isziyaartaan inay isu tahniidayaan taqaballaa mina wa minkum in wixii ilaahay u baneeyey oo cunto iyo cabitaan iyo hilib waxay udxeeda u qashaan inay cunaan oy ku raaxaystaan inay isziyaartaan oo noloshooda bulshada iyo farax qof walbaa qof kale uu maarata u tahniideeyo farxad maaratay quluubta la isu geliyo laakiin waxa lagu raaxaysanayo waa wixii mubaaxo ilaahay noo baneeyey ziyaarashada iyo walaalnimada iyo sheekada mubaaxa oo maaragtay iyo wixii mubaaxa wixii xaaraamta in la isku duwaayo cayaaraha iyo aflaanta xunoo qashinka oo la fiirsanayo iyo dembiga iyo maanta ma arkaysaa qabyaalada iyo wax xunoo lagu faqaayo ilahi wuxuu ley watanaajow bilbiri wataqwa wax wanaaga ha lagu dumo sababta waxa weeye ilaahay wuxuu noo banay inaan xalaasha ku raaxaysanay xaaraanta waa naga xarimo marka inaan sidaas aan ogaano wax yar waxaan rabaa intaas inaan ku daro dhacdo dhacday waad maqasheen oo ummadda qof caalina haddii uu ka baxo runtii waxay dhihi jireen waa sida qofka seeftiisoo kalo meel seefta ka daqartay oo kale wey dadka culimmada ama ducaadda ama dadka khayrka u sheega aaday ummaddu qiimo ugu leedahay markay culimmadu dhintaana la dareemi karaa qofku meesha uu ka baxay iyo wixii uu haayey qofku intuu nool yahay waxa waaye qiimihiisa weli ma dareemi karto ummaddii dhammeed fasaca iyo argagaxa ku dhacay shalay markii uu geeriyooday alakh sheekh maxamed rashaad raximahu llahu raxmatan waasica ilaahu naxari subxaana wa tacaala kolley meel fiican buu ku dhintay hadda carafo iyo makaagoo ku dhintay meel ilaahun baa u dooray subxaana wa tacaala marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa sidaan u malaynayno oo meel khayr le inay tahay khayr inuu uga dhigo subxaana wa tacaala ilaahay inuu naxariisto cadaabalqabri ka koriyo ahalkiisii ahal ka wanaagsan beytkiisii beyt ka wanaagsan ilaahay inuu ugu bedelo annakana waxaan leenahay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaah baa asakaano ilaah noqonaynaa allaahuma ajurnaa fii musiibatina wakhlufnaa khayran minha musiibadana ilaahay ha naga ajar siiyo wax ka khayr badanna allah maaragtay noogu bedelo isagana ajarkiisa ilaahay ha weyneeyo subxaana wa tacaala waxaan leenahay allahuma akfir lahu wa akhluf caqibahu fi lghaabiriin ilaahay maaragtay ahalkiisa dadkii uu ka tegana allah u barakeeyo isagana maaragtay allah barakeeyo allahuma laa taxrimnaa ajrahu walaa taftinna bacdah ilaahay ajarkiisa nagama hoojiyo gadaashiisana ilaahay nama fitneeyo iclaan meel ilaam waxyar haddii aan ka hadalno akh maxamed rashaad raximahullah runtii wuxuu ahaa nin aada u diin jecel una dacwo jecel min yaraantiisii waxaa nin aada iyo aada u fahmo badan looxa marka aan wada dhigano inta looxo qoyan yahay ayuu dhaqso uga soo bixi jiray ilaahay dakaa uu ku arsuqo subxaana wa tacaala intaan annaga xoogaa aan la daaxdaahayno mar horeba casharka horow ka bixi jira isaga wuxuu aa nin aada u khibrad badan aadana u maskax badan baa dakaa ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala waxyaalaha khibradda kastana waxaa ka mid ahayd ninkan aabihiis aada u jeclaa aabihiisa nin dhul mar ah oo aadna waxu garanaya deerkaybu ahaa alla yarxamuhu ayuu ahaa marka meel walba uu la mari jira waa wadi jira marka runtii looxana waa u dhigi jira intaasoo la socdo marka taa marka khibrad badan ay u kasabtay saa darteed wuxuu ahaa kollay isku facaan ahayn laba bilood meelahaas uga weynaa raximahullah nin runtii ficiisa hortii qaan gaaro ahaa maxaad moodaa labayo toban saddex toban markuu jiray macnaha caqligiisa iyo waxgaradkiisa nin rag wax la qaybsan karo ahaa durbadiiya markaan qur-aankii soo xafidnay oo xamar la yimid sitiinaadkii aakhirkoodii iyo sabciinaadka bilowgeedii oo culimmadii markaa asar wax ka soo dhammaysatay ay waddanka yimaadeen oo kamid aha sheekh maxamed macalim xasan allah u naxariisto tafsiirkiis aada maaragtay looga bartay aada loogu ta-afuray raggii ugu horreeyey oo ku tixmay oo ka aflaxay isla markaasa bilaabay inuu maaragtay dacwada wax ka shaariko waxaan u malaynayaa toddobaatankii ama toddobaatan iyo kowgii masaajidda iyo khudbado tacliiqaad uu ku lahaa markaas anagoo isku faca anoo weliba aada u xusad badanoo marka aan ku haliili karin runtii dad intaan is hortaago inaan ka hadlo isaga wuxuu ahaa maasha allah nin aada u firfircooni badan buu ahaa raximahullah aada haddii gooran waxuu ahaa nin oo cibaadada iyo diinta aada u jecel waxaan xustaa markii aan tarbiyadikaan dhiganaynay sow iskoolka carabtu dhiganayay aniga qaybta ingiliiskaan iskoolka dowladdan ahaa gurigaan marka wada seexan jirnay salaad subax markaan u kacno aniga asaga weligiis ma aanaan kacin qofka u horrey hadduu soo toobto qajaftiisa qof kale ayaa soo toosi jiray labadeer ma umaleyn asna ka kac inuu u yidhi anna ka kac ma dhihin qofka markaasoo hortoosa adinka markii la adimaba qof kale waa uu soo jeeda tafsiirka haddii ou qof ou ka baaqdo qof kale waa ugu celi jiray isla markiiba waxuu bilaabay inuu maar dadka wax u akriyo oo maaragtay xaafadaha gabdhaha iyo waxuu akriyo iyo duruusi dadkii markaa dacwada la bilaabayey runtii casharkii ugu horreeyey aniga aan bilaabay oo dacwo aan gudbiyey isagaa igu wareejiyey koox gabdhaha oo markaas gabdhihii dacwada kusoo biiro ahaa iyo wuxuu akrin jiray darsigaan arbacu nawaawid isaga markaa xamaraan wada joognay kismaayo u bedeshay iskoolka toddobaatan iyo labadii inay ahaydaan u malayna toddobaatan iyo saddexdii meelahaas marka dersi ugu wareejiyey dersiga anigana ka bilaabay xaggaas aan dacwada kala qabsaday adiga sekondariga waxuu ka baxaan u malaynaa isaga toddobaatan iyo lixdii ana toddobaatan iyo todobadii marka sacuudiga isagaa soo hor aaday anigana wax yar un baan maaragtay ka dambeeyey isagoo riyaad buu ka dhiganayay jaamicaadka culimmadii markaa sheekh binbaaz iyo culimmadii waddankan joogtan uu ka faa'iideysanay inkastoo jaamicaddiisu ay sayniska ahayd haddana masha allah diintana si fiican oo marka horena hadda beys fiican buu lahaa oo nin hadda tafsiirka akriya oo maaragtay mushaarika weyn ah ayuu ahaa weli xataa markii fawjkiisii xalana ay soo galeen aniga ma aana gelisay asbaab darteed oo dadkii iska wada aamuseen cadaadiskii iyo maaragta aad ayuu maaragtay si gooni ah ayuu dadka iyadoo weliba duruuf adagoo haddee lagu jiro karuudkii iyo askarnimadii iyo xalane haddana dadka aada u wacdin jiray oo maaragta u xasuusin jiray diintii aada iyo aad ba xasuusin jiray kabacdii sacuudiga markuu jaamicaddii uu ka dhammaystay isbitaal buu ka shaqeeyey aada buu maarata ugu horreeyey xagga sayniska iyo biochemistryga isagoo diintiisana yaqaanay kabacdina dadkii hadda ugu horreeyey oo wuxuu ahaa toddobaatanaadkii mise siddeetanaadkii bilowgeedii siddeetanaadkii adiga dhexdeedii waxaan u malaynaa taqriiban inuu eighty six eighty seven meelahaas inuu canada uu soo aaday intaasna hadda dacwo iyo tafsiir iyo ummadda dhulkaas joogtaa waa kii uu ka faa'iideysan jireen muctamaraadka da yurub laga qabanayana hadda cajaladihiisa iyo waa ka aada uga qaybgelin jiray runtii wuxuu ahaa nin aada u aragti dheer oo fitanka soomaalida iyo waxyaalaha socda aada uga diga oo wax annagu aan u malaynaynay inay qabiil ay is haystaan dadka wuxuu u sheegi jiray in farsamo kor ka socota ay tahay labada maanta isla jirta oo reer hebel berri la dagaalamayso labadooda lexdood in hadhow maaragtay yakah loo qalibi doono wuxuu dhihi jiray dad markaas haysto oo xamaasaysan war labadan hadda maanta isla socota hebel iyo hebel berri ayagoo isku jeesan adinkaa arki doono ficlan sidii bay u dhacday dadka uu markaas uu tilmaamay sababta waxaa nin aada aada moodo waxaadan u jeedin inuu marka aada u fiirinayo xagga soomaalida dhaqankeeda nin aada u yaqaano ahaa runtii aada aqoon dheer ugu leh inkastoo wakti hore oo baadiya uu kasoo tegey haddana aada iyo aad ayuu maaragtay aqoon u lahaa markau tarbiyada iyo qoyska iyo caruurta iyo mashaakilka ijtimaaciga ka hadla aada buu u yaqaanay dhinacan waaqacay waddanka waxa ka jira iyo mu'aamaraadka loo maleegayo iyo shaxdu inay naga weyn tahay aad buu maaragtay waxyaalahan yararkaa hoose nin lagu siri kara maahay kollay ninkii cajaladiisa dhegaysta wuu dareemayaa xagga riqatul qalbiga ood ogta in cajalaadkiisa aakhare uga hadlayo nin aada u ta'ahur badan oo dadka qalbigiisa aada iyo aada u jilcin kara ayuu ahaa kolley cajalihiisu waa dadka ugu cajalada badanaan u malaynayaa mawaadiic kala duwan ka hadla ilaahay ha u naxariisto kolley waa nin aada un kolley intaan ka aqaano hadiyo gooraale inuu ama masaajid ama dacwo iyo cibaado uu ku dhex jiro maahane nin badaalada jecel maahane suwarkan ka xasuusta waxaa ka mid oo kale madiine markaan jaamacadda aan ka dhiganaynay mar uu noogu yimid waktigiisa badankiisa rawdada iyo qur-aan ku akrisa isagoo nashaad iyo ay ka muuqan oon marnaba aan ogoleyn waktiga meelaha ardadu iyo iskama marto macno la-aanta ah inuu u maro waktigiisa badankiisa markaa khayrka iyo ku qarash garaynaya marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa subxaana wa tacaala in asagana uu ka aqbalo wixii ilaahay subxaana wa tacaala oo khayra oo ummaddiisa u geysto diinta u geystay wixii dembigiisa iyona ilaahay subxaana wa tacaala inuu asturo u dhaafo subxaana wa tacaala annagana uusan maaragtay ajarkiisa iyo sabarkiisa naga hoojin uusan bacdigiisana na fidnaynin subxaana wa tacaala kolleyna waxawaaye qofka muslimkaa culummada haddii wixii awooddiisa uu qadimo ummaddiisa u naseexeeyo maalintaas ayaa qofku tebaya annaas shuhadaa ullahi fil ardi wa qofkii hadda hagarrada ama ummadda dhib kula joogana maalintaasi uu dareemaya imaam axmeda wuxuu dhihi jiray annaga dadka bidcada oo diinta qiyaana maalinta janaasadaan kala baxayna qofkii ummadda wax uga oola maalinta uu dhinto ummadda dhan ayaa maaragtay la shucuuray oo meesha uga yaalla dareemaya qofkii hadda khashaash ahaa ummada khiyaanana maalintaas ayay maaragtay ay dareemayaan marka kolley sidaan dareemaya ummadda dhan aada muslimiinta uga naxday ilaahay subxaana wa tacaala annagana ducuu nagu leeyahay inaan u duceyno annaga ilaahay khaatima wanaagsan unagu dilo waayo khaatimada wax aada iyo aada u wanaagsan waayo in aada loogu duceysto xusnul khaatima asbaabteedana lala yimaado asbaabta xusnul khaatima inaan la dhimaadno oo khayr aan ku dadaalno oo sharta had iyo gorele aan ka fogaano oo daahirkeennana aan dahirno xumida ka dahirno qalbigeennana aan dahirno aan isku dayno nasalu llah xusna alkhaatima waad ogtihiin sufyaan athawri mar intuu ooyo wuxuu dhihi jiray innii akhaaf an uktaba cinda allahi shaqiy anii kutubtu cinda allahi shaqiy waxaan ka baqayaa ilaahay agtiisa inaan shaqi ka ahaa marna wuxuu leeyahay intuu ooyi innii akhaafu an uslaba aliimaana cinda almowt iimaanka in la iga siiyo markaan dhiman rabo ilaahay iimaankaan ugu sugo faadira asamaawaati waalard anta waliyuna fi dunya waalaakhira twafanaa muslimiina walxaqnaa bisaalixiin ilaah khaatwadaa noo sameeyey waraxma allahu akhaana baaraka allah fiikum sala alla calaa maxamed